You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim Een, waxaan rabaa inaan idin mahadceliyo een, fursaddan ay siisaan inaan een, niila kulmo Een, um, dad baa waxay ka walwalsanaayeen mas-uulkii waxay dhahayeen amaad daashaa iyo waxaas waxaan rabaa qiso yar inaan ii sheego habeenkii doorashada aan raynay ka bacdi xaflad bay- bay communityga qabteen i think laba kun oo qof aa isku yimid Een, waxaan safkaas galay adiga afar saac habeenimo ilaa toddoba saac sideed saacan taagnaa oo m- ah, manaha ilkaha caddaynaya marka een, waxaan xasuustaa adin toddoba saac habeenimo markay gaartay lugaha lugahaygaa dareemaya marka een, laakiin waajibkay ka mid ahayd because qof walba oo meeshaas yimid wuxuu rabay guushaas inuu ka qayb qaato Een, eh, marka waajib baa ay saarnaa inaan een, si aan eh, si aan hawsha een, aan ku bilaabo xildhibaannimada inaan ku bilaabo adeecad aan adeeco ummadda canada een, adduunka siday hadda ku socoto wadamo badan baa albaabadooda xirow waxay ka xirowayaan albaabadooda dadka raba inay yimaadaan inay wadamadaas ka shaqaystaan waxay ka xirwayaan albaabadaas eh, dadka raba inay ehelkooda een, u tagaan oo ay la degaan waxay ka xiranwayaan albaabadooda eh, dadka ma- raadsanaya magangeliyo marka dhinacaas ayadoo loo socdo canada dhinaca kale u socotaa oo waxaan sii badinay soo dhaweyntii aan soo dhaweynaynay dadka shaqaalaha ah oo wadankeena shaqooyin usoo wadanka canada shaqo shaqo usoo doonanayo iyo kuwa u baahan inay ehelkooda u yimaadaan oo ay la degaan hadday tahay xaasas hadday tahay caruur iyo waalid iyo xataa ayayooyin iyo awooyaal Een, intaanan kanada kasoo dhoofin waxaan ku dhawaaqay in aan afar jibaar kordhinayno eh, boosaska loogu talagalay waalidka iyo ayayooyinka iyo awooyaasha oo awal aan qaadan jirnay qaadan jirnay dowladdii hore tiradeeda aad ba u yaraad annaga waa korweyn marka taas waxay ku tusinaysaa canada inay albaabadeeda sii furtay oo ay fahantay muhiimadda socdaalka sababtoo ah socdaalkaas iyo dadka cusub oo canada imaanaya dadka waxay u qaataan in canada ay dadkaas u faa'iideyso wayna u faa'iideysaa laakiin een, isla markii iyo ka badan dadkaas waxay u faa'iidaya- waxay u faa'iideynayaan canada haddii ay tahay inay keenaan maskaxdooda iyo xoogooda iyo tacliintooda iyo waxqabadkooda laakiin waxaan inaan ku bilaabo arrinta oo ah een, businesska aan ku jirno sababtoo ah dad badan ma fahansana u malaynayaa siyaasadda waxay tahay siyaasadda dad badan baa waxay u haystaan inay tahay qofka shaksiga ah een, qofka shaksiga ah jago uu gaarayo iyo iyo magac uu yeelanayo iyo wax noocaas ah iyo wax ku saabsan kursigaas iyo waxyaala noocaas ah. mararka qaarkood xataa waxay gaartaa heer oo ah qofka inuu yidhaahdo waxbaan ku noqonaya laakiin een, siyaasadda rasmiga ah waxa waaye laba wax mid waxa waaye waxay ka kooban tahay siyaasadda rasmiga waxay ka kooban tahay ummadda in loo adeego ummadda in mas-uuliyadda lagu saaray inaad fahmi kartid inaad mas-uuliyaddaas u qaadatid very serious sababtoo ah ma aha mas-uuliyad fudud dadka badankooda ma ka bixi karaan number two siyaasadda rasmiga lagu sheegayo siyaasad markaa maqashid Een, hebel baa jaga helay iyo jagadaasaan rabaa iyo ma aha siyaasadda siyaasadda rasmiga waxa waaye beeca een, litarka caanaha siyaasadda rasmiga waxa waaye iskuullada laga dhisaayo xaafadda aad degan tahay siyaasadda rasmiga waxa waaye een, isbitaallada iyo caafimaadka waddanka siyaasaddaas baa siyaasad muhiim ah waana siyaasadda oo istaahisha qofka inuu u tartamo ma aha in jago iyo waxaas inuu raadiyo Een, siyaasaddaasna haddaad ku dhaqantid mar walbana aada xasuusatid inaad meeshaas u joogtid dadka inaad u adeegtid ma aha in adiga dadka ay ku adeegaan kow waa ku guulaysanaysaa oo dadku way kaa dareemayaan wayna ku dooranayaan haddaysan ku dooran xataa oo doorashada labaad lagaa saaro guriga waxaad tegaysaa oo habeenkii waxaad seexanaysaa adoo ku kalsoon inaad wanaag uga tagto meeshaas dadkaagana iyo ehelkaaga iyo saaxiibaha iyo caruurtaadana brown bay kaa noqonayaan because waxay ogaanayaan inaad intaa qaban kartid qabatay marka aniga siyaasadda waxaasaan u galay waxaana ku rajaynayaa dadka siyaasadda ku jiro iyo kuwa ku fikiraayo oo australia jooga iyo waddankeennii inay bedelaan leadershipka waxa la yidhahdo oo ah arrintan iyo jagayaa helay iyo reer hebel maxay heleen iyo siyaasadda taas ma aha siyaasadda waxa waaye islaamta islaamta masaakiinta ah oo jidka geeskeeda koob shaah ku iibinayso oo agoon lacag u aruurinayso islaantaas serviska loo qaban lahaa bay siyaasiyiinta ka sugaysaa ayagiina waxay ku mashquulsan yihiin yaa jaga helay iyo yaa baarlamaanka galay iyo yaa wasiir hebel noqday iyo siyaasadda taas ma ah siyaasadda waa ummadda inaa u aragtay and thats why videoga aragteen aniga maalintii aan tartamayay waxaan garaacay afartan iyo shan kun oo guri afartan iyo shan kun oo albaab baan garaacay oo dadka la hadlay albaabadaas qaarkood waa ku lahatay waxaa xasuustaa markay ka dhiman tahay doorashada waxay ahayd isniin maalin arbaca ah wiigii ka horreysay baan xaafad baan tegey marka xaafaddii markaan tegey waxaan dareemay inaan inaan xaafaddan hore u imid because xaafadda aan- aan matalayo boqol iyo konton kun oo qof baan matalaa oo xildhibaan aan u ahay wasiirnimada micnaheeda ma aha xildhibaannimadii in laga ruqseeyey Xil- still xildhibaan baa ahay shaqo kalaa lagu daray oo ah wasiirnimada marka xaafaddii oo i dooratay weli waxay iga sugaysaa hawshii xildhibaannimada micnaheeda ma aha wasiir haddaad noqotid eh, you know, fasaxan ku siinay ma jirto qof walba wuxuu kaa sugaya wixii uu kuu doortay inaad u qabato marka afartan iyo shan kun oo albaab baan garaacay qaarkood laba jeer saddex jeer aan ku laabtay marka maalin walba marka xaafad aad u weyn waayo maalin walba waxaa la isiin jiray eh, map waxaa la dhihi jiray meeshaasaa maanta tegaysaa meeshii markaan tegay marka waxaan dareemay waxaa ka dhinnaa maalin arbaca ahayd isniinta soo socotana waxay ahayd doorashadii waxaan dareemay jidkan inaan hore u imid waxayna meeshaa hore u imid maxaa la igu soo diray hadda qoladay i- isoo dirtaan weydiiyey waxay igu dhaheen waxaan kugu soo dirnay albaabada qaarkood kuwii ku yiri ha waa ka saarnay liistiga waxaa jidkii waa isla jidkii laakiin hadda waxaa garaacaysaa albaabada ama ku diiday ama kuwa ku yiri eh, ma hubno noo soo laabay waxaas bas albaabadii baan garaacay marka usually albaab walba eh, usually dadka badankood markaa albaab garaacday way kaa furaayan waxay ku leeyihin see tahay ama adiga waxaad dhahaysaa see tahay Een, markaasaa siyaasadda gelaysay saa u socday marka albaab baan garaacay albaabkan marka reactionkii aan ka helay ma ahayn reactionadii hore oo ah salaan iyo waxaas Ee, qof haweeney baa furtay abeen ay furtay albaabka waxay tiri ma adigii baa haddana marka waa isku naxay waxay maxaa dhacay Ee, maxaa ka wadaa ma adigii waxay tiri waa adigii markii saddexaad aad ii soo laabatay waay markaasaan dhahay oo markii hore markii albaabo badan garaacay ma xasuusto waxaa ihi oo markii labaad markii koowaad aan kuu soo laabtay maxaa igu tiri waxaan ku iri bay tiri weli eh, maskaxdayda go-aan ma gaarin okay markii labaadna maxaa igu tiri weli go-aankayga mas- maskaxdayda go-aan ma gaarin waxaan dhahay taas waan kugu soo laabtay markaase waxay igu tiri maba maba quusanaysiday tiri markaase waxaa ihi su-aal baan ku weydiinaya hadda doorasho codkaaga ma siinaysaa waxay tiri weli go-aan ma gaarin markaasa waxaan dhahay hadde su-aal baa adigana ku weydiinaya laba nin laba nin baa ila tartamaya oo laba xisbi ka socdo waxaan dhahay labada nin oo ila tartamaya een, ma ku yimaada maya tiri hadda waxaan dhahay jawaabtaada waa taasa anaa kuu imid micnaheeda waxa waaye inaan codkaaga qiimeynaayo codkaaga u baahanahay waxayna ku waxayna kuu muujinaysaa hadhowda haddaa xildhibaankaaga noqdo inaa saas oo kale kugu imaanayo inaad isku ka helayn kartid inaan ahay nin dadaalaya waxay tiri waa ujeedaa laakiin xisbiyada iga kala duwan weli go-aanna ma gaarin laakiin waa ujeedaa inaad dadaalaysa Een, weli go-aan ma gaarin bay tiri wiilkeeda marka oo adiga soddon jir meelahaas ah baa gadaal gadaasheeda soo istaagay weli albaabkay taagan tahay markaasuu yidhi hooyo soo adiga maadan nagu dhihin saddexdooda kan baa ugu dhaamaba sababtoo ah markii labaad aan u tegay waxaan uga tegay kaar oo mas-uulkeyga ku dhegan yahay iyo barnaamijkeyga iyo waxaas wuxuu yidhi hoy so maalinta dhaweyd markaan cashaynayna aniga iyo aabo waxaan ugu tiri saddexdooda kan baa ugu firfircoon kan baa kan baa qaxeera markaasee bakala hadlay inta fiiriyo cos waxaa ay wiilkaaga dhegeyso waa xigmad badan bes waxay tiri waa wallaahi waa dadaaleysaa bay tiri markii saddexaad ay iisoo laabato waa ma quusanaysid codkayga waa ku siinayaa bay tiri wiilkayga iyo iyo odageygana way ku siin doonaan markaas odagaaga maba joogayse se ugu hadli karta waxay tiri meeshaa u codeeya u codeeya arrintii labaad oo qisadii labaad oo aada iga cajibisay waxay ahayd saasoo kale albaabba u garaacay qof haweeney baa iga furtay keligeed bay ahayd way i wareysatay waxay tiri xisbiga midig midigta ah mabuu codeynaya laakiin adiga iyo iyo xisbiga bidix kaasii ah bay bay bay go-aankayga u dhexayn doontaa bis anigii marka waa waa isu dooday waxaan idhi may xisbigeena ka fiican barnaamijkeena ka fiican waa ka waa dhaanaa waxay tiri ayno laakiin labada labadaas xisbi baa u dhexeeya marka go-aan ma gaari karin weli ma quusan hadalkii baan sii waday markii dambe i joojisay waxay tiri dhegeyso adaa codka ku siinaya sabab baa ahayd marka waxay tiri ninka kale haddaan siiyo codka waa nin kaloo xildhibaan ah aan doortay oo asalkiisa yurubiyan ah nin caddaan ah laakiin waxay tiri haddaan adiga codku siiyo codkayga wuxuu dhalinayaa taariikh wuxuu noqonayaa waxaa noqonaysaa xildhibaanka ugu horeeya oo kanada xildhibaan ka noqdo marka waxay tiri waxaan ka qayb qaadanayaa taariikhdaas marka fursaddaas ma rabi inay dhaafto bal ka waran haweeneydaas way i baartay waxay ogaatay qof soomaali inuusan weligiis xildhibaan gelin marka waxay tiri taariikhdaas ma rabi inaan ka tago marka arrintaas waxaan u barbar dhigayaa dadka qaarkood oo annaga aan ka dhalanay nominationka iska dhaaf doorashadii weyne ti tii xisbiga bay waxay dhahayaan xisbigan ma kasoo dhexgeli kartid waa lagaa raacay waa ku dadaalnay waxay adiga maybe adigaa aaminsan in laga raayn laakiin aniga anigaa aaminsan inaan raayn doono codkaaga isi maya ma u malaynaya inaan raynayso mar adiga maxaa kaa galay alaad ka tabaa kaala arag okay xisbigii waa ka soo baxay doorashadii weyneed isla soomaalida war ma lagu dooranaya xaafadan soomaalida yaraa degane adiga maxaa kaa gala ma raanaysa ma umaleyna o i know laakiin anaa aaminsan inaan raanaya adiga codkaaga sii maya maya ma aaminsani naga daadiyo adiga maxaa kaa gala xataa haddaad luusgarayso aniga aniga aniga wejigaygaa baaba-ay adiga maxaa kaa gala maya maya war xaafadan iyo waqtigaagaa badasa xagga ka dhacda marka waxay ku tusinaysaa micnaha tilaabada ugu horeyso oo qofka bini aadamka uu mararka qaarkood uusan ka boodi karin waa fikraddiisa inuu waxaan fulin karin inuusan fulin karin hal ballan baan waxaan ka qaaday dadka xaafadda degan oo ilaa maantana aan fuliyey waxaana rajaynayaa taas inay caawimoto oo ah dadka xaafadda degan marka albaabadooda garaacay waxaa ay dhegeysta wax walba adiga ma iga heli doontiin sababtoo ah dowlad haddaan noqono iyo haddaan mucaarad noqono iyo qofka xildhibaanka wax walba makuu qabo laakiin mid baa naga ballan qaadaba saa albaabadiina hadda u garaacay usually xildhibaanada laga eed sheegto waxay sameeyaan albaab bay garaacaan codbay bay tuugsadaan ma arkaysid shan sano ka bacdi doorashada kale imaanaya haddana waxay ku leeyihin idoobo sanadaha marka uu baarlamaanka furan yahay oo doorasho aysan jirina ma arkaysid marka waxaan idhi aniga waa nii adeegayaa waxaanay arki doontaa anuu albaabkaaga garaaci doono doorashada intii la gaarin laba jeer saddex jeer aan kugu soo laabanaya kulligood waxay dhaheen bal aan aragno waxaas weligeen ma aan arkin fikraddaas ma aaminsanay siyaasi noo soo laabanaya ayadoon doorasho jirin maba dhici kartaba waxaan idhi maya anaa aaminsan waxaan aaminsanayaa jeegadan inay tahay adeeg oo ummadda aan u adeegayo sidii bayna noqotay waxaan sameeyaa baarlamaanka markuu furan yahay sabtigiiyo xadda albaabadan garaaca markuu xiran yahayna maalmaha kale ilaa hadda howshaas waa wada nin marka waxaa jiro albaabkiisa aan garaacay markii aan xildhibaanka ahaa mas-uul buu may mas-uul muusa ila gelin wuu i wareystay waxyaalo badan baa ka wada hadalna aad buu igu qancay wuxuu yidhi wallaahi waa nin fiican baa tahay adoona ayadoo doorasho jirin inaa ii timid oo sanadkii koowaad waxay i tusinaysaa inaad mas-uul tahay oo aad serious tahay ninkii maalin dhaweyd baa saa u wareegaya xaafadda albaabada oo garaacaya xaafaddiisan ku laabtay maalin dhaweyd sanadaa laga soo wareegay markaasuu yaabay marka xaaskiisa guriga maysan joogin wuxuu yidhi ilaa ilaa mas-uul inaan kula galo waayo maxaa dhacay wuxuu yidhi xaaskeyga ma rumaynayso nin wasiir ah ba haddana weli albaabka sii garaaca marka mas-uul waa inaad kula galo waxaan kusoo waxaan kusoo gabagabeynayaa hal wax wadamadan oo aniga aan ka mid ahay idinkana aan ka mid tihiin aan usoo guurnay iyo dhallinyarada inta ku dhalatay waxaa ogaateen resourceka aad qabtiin inay tahay resourceka ugu qaalisan oo ah caruurta caruurtaas jaamacadahan iyo iskuulladan bay ka baxeen waana dad australian ah marka waxaan igu dhiirigelin lahaa dhallinyaradaas in hogaanka loo dhiibo midda labaad in haweenkana tala la weydiyo oo hogaanka lagu soo diro midda saddexaad midda saddexaadna in la ogolaado ra'yi kala duwan ninbaa wuxuu yidhi by the way talada ugu wanaagsan waxay ka timaadaa dadka markay doonaan sababtoo aniga ra'yi baa qabaa adigana ra'yi baa qabtaa adiga waa isla saxsan tahay aniga waa isla saxsanahay laakiin markaan wada hadalno ra'yi saddexaadaa soo dhalanayo oo labadeena ra'yi isku darayo oo labadeena maskax sii wanaajinayo laakiin haddii keega aan macanka ku noqdo ra'yigeyga qofka kalena ra'yigiisu macanka ku noqdo horumar mana gaara marka waxaa fiican intaasna la ilaaliyo arrintaasaan marka kusoo gabagabeynayaa laakiin waxaan igu dhiirigelinayaa mar labaad dhallinyaradiina waa australiyaan waddamadan bay wax ku barteen waddankan bay ka mid yihiin ayagaa hoggaanka iska leh ayaga aamina ayaga ku kalsoonaada sababta qofka dhallinyarada ah markii loola dhaqmo qof weyn asagana wuxuu u dhaqmaaya qof weyn laakiin haddii qofkii dhallinyarada ahaa haddii laga dabawado siiba hooyooyinkaan arrintaan la hadlayo wiilasheenna ha laga daayo soddon jir isagoo ah in sogs laga dabawado way fududahay runtii integrationka wuxuu muhiim ku yahay qofka first of all arrin yar baan rabaa inaan ii sheego waddan yurubian oo waxaa jiro magaalo ka mid ah waxaa degan laba boqoloo kun oo muslimiin marka siyaasiyintooda waxay dhahayan dadkaan ma rabaan inay waddankaana la qabsadaan oo dadkaan ma rabaan maalin laakiin at the same time labadaas boqoloo kun waxay weydiisanayeen muddo intaasoo sano ah barmid ay dhul ku iibsadaan oo dadkooda ku aasaan waana loo diidanaa marka integrationka ay ka hadlayaan qoladan dhinaca kale integrationkii awa haddiiba lagu ogoleen meel aada ku aastid dadkaaga haddee daa micnaheeda waxa waaye two way ma jiro marka integrationka laga hadlaayo waa in dadka waddanka imaanayana waa inay la qabsadaan waddanka micnaha waxaa waa sharciyada inaan adeegno inaan adeecno laakiin dadka waddanka deganna waa inay isku dayaan inay u fududeeyaan dadka soo galaya as a dowlad dowladda canada lacag badan baa waxay ku bixisaa luqadda in la baro dadka soogl soo galootiga ah qaxootiga keliya maaha dad walba oo soo galo waxaa loo furaa fursaddaas in luqadda la baro in shaqooyinka lala raadiyo in laisku dayo xataa in guryo ay degaan loo raadiyo waxyaalahaas waxaasna wax kale ma aha of course dadkaasay u fiican tahay laakiin canadana way u fiican tahay because qofkaasi the faster uu waddanka la qabsan karo faster uu contribution samayn karo because markuu shaqeeyo qofkii luqadii barto waddankii la qabsado canshuuruu bixinayaa waddankiibuu la qabsanayaa guri buu iibsanayaa waxyaalo badan marka dhaqaalihii waddankii buu wax badan kusoo korinaya marka investment waayo waa maalgelin lagu samaynayo dadkaas lacagta marka dowladda ay bixinayso lacag waxa waaye faa'iido badan leh sababto ah qofkaas investment markii lagu sameeyo maalgelin markii lagu sameeyo ka badan buu soo celinaya muslimiin waa degan yihiin laakiin majority-ga xaafadeeda muslimiin ma aha qof weligay iweydiiyey diinteeda ma jirto iyo iyo yiri go-aan baan ku gaaraya sababtoo ah qof muslim baan tahay ma dhicin intaan aniga siyaasi noqon waxaan mas-uul ka ahaa madax guddoomiyaha waxaan ahaa ururka soomaalida oo canada mas-uul ka ahaa waxyaalaha aan ka shaqayn jirnayna ka mid tahay in dadka soomaalida ay codayaan iyo waxyaala noocaas wakti badan bay qaadanaysaa wax fudud ma aha canada naftigeeda taariikhiyan soomaalida ma codayn jirin laakiin xoogaa doorasho walba doorashada ku xigta waa soo fiicnaanayna waa soo fiicnaanayna waxa isbedelay hadda waxa waaye markii doorashadeeda markay dhacday horta dad badan bay dhiiragelisay marka ka bacdi dad dad badan baa tartamay oo arkay in maaragtay eh, eh, wax maaragtay la qaban kara inay tahay marka xoogaa mararka qaarkood eh, bini aadamka waa ina ku garan waxay u baahan yihiin qof u bilaabo wax oo oo- oo tuso in wixii la samayn karo markii qofkaas ugu horeeya uu sameeyo dan kabacdi dad badan baa isu soo taagaayo oo waxay aaminayaan inay ayagaba eh, fursad leeyihiin waxbaa la rabaa inaan caddeeyo dadka soomaaliyeed ma aha inay codka ii diidayaan in ii diidayaan laakiin qaarkood eh, shakhsiyaadka ka duwan baa waxay ma aha inay ayaga xumaan iigu diidayaan codka laakiin just maskaxdooda waxaa ka weyneyd qof soomaaliya tartamaka Canada marka waxay aaminsanaayeen war ma lagu dooranayo maxaa isku dayaysaa camal Eh, saasaan ka weyn Eh, arrinta aad dhawaajiso horta arrin aada muhiim u ah waaye sababtoo ah leadershipka laga hadlaayo waa in hawsha la qaybsadaa haddii hal qof ama laba qof ama saddex qof hawsha lagu daayo hawsha communityga way adag tahay waana hawl badan waana hawl eh, dhib badan oo juhdi badan qofka uu daaraya Eh, saddex nooc oo waxaa jiro eh, a- may afar nooc oo waxaa jiro shakhsiyaad adduunka nooca koowaad waa qof isaga liito oo khayr mas-uul ah oo iska dhaaf inuu uma taro asagii baana saddex nooc oo qof we- weeye nooca koowaad waxaa waa qof asagii waxba istari kara marka wuxuu u baahan yahay in isagiiba la dabero ya iska dhaaf inuu ummadda wax tago tiisa tiisa in loogu tago waayo gacan lala qabto qofka labaad waa qof communityga waxba tarin oo waxba ku darsan communityga waxba soo kordhin laakiin at least tiisuu ka adag yahay tiisuu ka adag yahay ma u baahna inaad dabirtid ya isaga isdabiraya laakiin ka badan ha ka filan Ee, qofka saddexaad waa qof tiisa ku filan reerna leh oo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo asaga intaas intaas wuu daberi karaa ka badan ha ugu tegi qofka kale waa qof intaas soo kabo communitygana wax u kordhiyo qofkaasaana ugu fiican qofkaasaa marka dadkaas wey dadka la rabo inay ummaddan hogaamiyaan in la celebrate gareeyo loo mahad celiyo maryan eh, su-aasha ay weydiisay seminaarada runtii waa jeclaan lahaa inaa inaa- inaan sameeyo leadership iyo waxyaalaha eh, because waxa waaye em, maamaha ingiriiska waxaa jirto dhahayso experience is the best teacher qofka wax markuu soo maro wax ka fiican ma laha eh, tacliin ahaan wax markaa baratid iyo wax markaa dhex martid oo aad samaysid mid ma aha marka anaa kaa jeclaan lahaa leadershipkaasi iyo dhalinyarada inaan u fidiyo laakiin waxay noqonaysaa inaan aniga isjeexo oo qof kale la alifo sababta waktigeega caruurteeda xataa ma aha Eh, way adag tahay hawsha aan aan hayo waa waa laba hob waa xildhibaannimadii ibsid inaa see lala dagaalami karaa fikradan oo ah dadka socdaalka inay inaysan faa'iido soo kordhinaynin oo loo baahneen iyo qaxootiga sidii loo aqbali lahaa labadaas su-aal waa waa su-aalo muhiim ah waana arrinta barnaamijka ugu weyn oo aan ka wado canada iyo adduunka bay ka mid tahay oo ah in la muujiyo faa'iidada ay kusoo kordhiyaan wadamada eh, dadka socdaalka ah dadka immigrantga ah waxay buuxiyaan shaqooyinka la buuxin karin bay buuxiyaan waxay soo kordhiyaan business waxay soo kordhiyaan tacliin waxay soo kordhiyaan xirfad arrimahaas dhanna waxay eh, ballaariyaan oo oo horumariyaan dhaqaalaha waddamada marka arrintaasna xisaab ahaan waa la xisaabi karaa marka dadka marka ka soo horjeedo ummaddaas waxaa lagu dili karaa eh, fikradahooda iyo messagekooda waxaa lagu- waxaa lagu baabi'in karaa eh, evidencekaas oo statisticskaas iyo iyo numberkaas qaxootigaa kuu soo haray qaxootiga naftigooda markii maalgelin lagu sameeyo oo chance la siiyo way la qabsadaan kuwa kale ayaga naftigooda contribution bay sameeyaan sababtoo ah dadka qaxootiga waa dad caadi ah oo oo- oo- oo xirfad leh oo just eh, dhibaata ku dhacday sidii bay u- you know, dhibaatadaas daraaddeed bay u- bay u carareen mooy waa dad caadi ah oo xirfad leh barnaamijka hadda aan soo wadno canada waxa waaye in xataa qaxootiga naftigooda inaan ku keenno skill sababtoo qaxootiga qaarkooda skill in dhinacaan economic laga soo geliyo naftigooda iyo numberka la badiyo Een, arrintan oo oo anti immigrantga hadda socotana waa wave hadda socdo laakiin waa iska dhammaan doontaa anigana waxaan aaminsanahay eh, ra-iisul wasaarahana wuxuu yidhi baqdin iyo dadka la la bajiyo iyo waxaas shaqo ma lagu aqoon ya fear iyo iyo anti immigration hal hal doorasho waa lagu raayn karaa laakiin ka badan ma helayso because dad after doorashada kuwaad kula xisaabtan waxay kule okay dadkaas waa nagu dirtay maxaa noo haystaa marka ma shaqaynayso wakti dheer aniga saasaa aaminsana new zealand baan shalay joogay markaan waxaan u khudbadeynayay jaamacad ku taalla wellington markaan saan uga soo baxay oo baabuurkaan sii geli rabay laba nin oo soomaali baa meel ay ka soo baxeen ma garanayo waxay dhahay ma wasiirkii baa ha waxay dhahay hata annaga hanala yaabin soomaali baan nahay meel walbaan joognaa kow labo ehel badan baa inta joogay inkastoo soomaalidan ay ehel yihiin dad badan oo family baa baa wada arkay oo hadde qaarna waqti badan igu dambeysay qaarna fikrad ahaan u aqaanay laakiin weligay aan is arkin marka taasna waa ku farxay arrinta saddexaad aan dardaaran igala tegaya waxa waaye believe me canada meeshaa joogtiin baa joognay markaan tartamayay dad badan baa waxay dhaheen xumaanna maysan ka wadin waxay dhaheen ma lagu dooranayo qof soomaali wadankan mala mala dooranayo ya marka waxaas yaa la aaminin dhallinyaradiina hoggaanka u dhiibta ilaahayna talada saarta waxaan waxaan nii ballan qaadayaa haddaad saas samaysiin ama waa ku guuleysanaysiin ama xataa diini laga raayo waxaad helaysiin fursad cusub oo albaabo cusub sababta siyaasadda kambeynka waa xataa taa kuluskaysa midda labaad iyo midda saddexaad baa ku haynaysaa marka iyo siyaasadda keliya ma ah meelo badan waxaa joogta mutacalinimada iyo waxaas marka taas u dadaala dhallinyaradiinana fursad hala siiyo Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.